qaramada midoobay waxay sheegtay in dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada iyo cudurro dilaacay ay sii adkeynayaan xaaladda bini'aadnimo ee geeska afrika codsigan ayaa imaanaya iyadoo dowladda soomaaliya ay la xarbinayso abaaro ay daba socdeen robab mahiigaana iyo fatahaado suganya kimbro waa agaasimaha xafiiska horumarinta ee hay-adda wol vision ee soomaaliya In terms of the overall humanitarian situation in Somalia for 2024, waxay tiri marka la eego guud ahaan xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya sanadka labada kun afar labaatanka wol vision waxay aragtaa baahidu inay daran tahay taasoo ay ugu wacan tahay saameynta isbeddelka cimilada iyo arrimo kale oo jira sida colaado iyo amni darri sida ku cad qorshaha gargaarka soomaaliya ee sanadkan tirada dadka gargaarka u baahan sanadkan hoos bay uga dhacday sidii ay ahayd sanadkii hore oo ahayd lix dhibic sagaal milyan ayaa u baahnaa gargaar halka sanadkii labada kun saddex iyo labaatankiina ay gargaar u baahnaayeen siddeed dhibic saddex milyan oo qof suganya waxay sheegtay in lacagta hadda ay qaramada midoobay u qoondaysay gargaarka soomaaliya inay tahay konton iyo lix dhibic lix milyan oo dollar taasoo muujinaysa faraqa weyn ee u dhexeeya baahida jirta iyo lacagta la hayo waxay sheegtay in lacagtaasi la hayo badankeed ay aado faragelinta degdega ah ee naf badbaadinta maadaama ay soomaaliya tahay wadan aada u nugul laakiin waxay sheegtay suganya in hay-adaha gargaarka sida wol vision oo kale ay si tartiib tartiibah u qorsheynayaan xalka muddada fog ah Over the last few years, World Vision Somalia has seen a gradual shift in funding, focusing more on longer term.
waxay tiri dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay hay-adda wol vision ee soomaaliya waxay arkaysay isbeddel tartiib tartiib ku socda lacagta gargaarka ay ku bixiso iyadoo diiradda la saarayay bay tiri qorshayaasha muddada fog ee adkaysiga nabadda iyo horumarinta oo marka aan keliya la eegeyn jawaabaha gargaarka ee muddada dhow sii wadista maalgelinta barnaamijyada maaraynta masiibooyinka xoojinta isku xirnaanta bulshada iyo laqabsiga habnololeedka isbeddelka cimilada waxay dhammaan arrimahaasi furo u yihiin kobcinta adkaysiga bulshada dhismaha awoodda bulshadu ay ku xamili karto mashaakilaadka soo noqnoqonaya bay tiri ku dhowaad saddex milyuun oo qof oo ku nool xeryaha barakacyaasha ayaa badankood ku tiirsan kaalmada hay-adaha gargaarka ee dowladda maryan axmed waa hooyo haysata toddoba caruura waxay ku nooshahay xero ku taala duleedka magaalada muqdisho waxaan xeradan ku haystaa toddoba cayaal ah waxaan helnaa in yar oo cunto ah iyo taageero yar oo caafimaad ah laakiin waxaan rabaa in maalin aan ka tago oo aan bilaabo nolol cusub laakiin ma haysto dadka wax cudurasa ayaa sheegaya in baaqsanadeedka kaalmada caalamiga ah ay muhiim u ahayd ka baaqsashada mushkilad dhinaca bani'aadnimada ah laakiin way adkayd mar walba in xal loo helo sugnaanta cuntada ee soomaaliya cali maxamed waa qabiir dhinaca sugnaanta cuntada ah oo muqdisho ku sugan codsiga dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ah ayaa ah mid xasaasi u ah malaayiin soomaali ah oo gaajo u dhimanaya si kastaba haatee waxaan la tacaalaynaa dhibaatooyinka meertada ah oo aan weli loo helin xal waara waxaa ka walaacsannahay in darbixiyaasha ay aad ugu daalayaan soomaaliya sida in in dhawaaliba markhaati aan ka nahay waa inay jiraan dadaalo ula kaca oo ay dowladda ku doonayso in si dhaba ay u maalgeliso nidaamka cuntada oo si buuxda loogu faa'iidaysto khayraadka gudaha si tartiib tartiib ah loo yareeyo ku tiirsanaanta shisheeye daraasado la sameeyey ayaa muujinaya in soomaaliya ay xaddi aad u yar ku biiriso gaaska hawada lagu sii daayo ee la sheego inuu mas-uul ka yahay dunida sii kullaanaysa laakiin dhinac kale waxaa ka soo gaara dhibaato ka badan tan ay la kulmaan badankood wadamada musiibooyinka isbeddelka cimilada la kulma maxamed waxa uu leeyahay xaaladdu way sii xumaan kartaa taasoo ay ugu wacan tahay qarashaadkii adduunyadu ku bixin jirtay gargaarka oo sii liicaya iyo xaaladaha bani'aadnimo ee ka jira meelo kale oo badan